يفيض البشر لسيدة داعية للحق صغيرة كلماتي خطة مسرورة وبإنجاز macadka khadiija bintu khuweyled oo ah macad lagu diyaariyo haweenka daacyaadka ah waxaana faraacyo kala duwan uu ku leeyahay wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab أخلاق عبيرة سندا متصلا عن حفص تتلو لا تفتأ تكريره maalinimo talaado ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegneyd lixda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo todoba ayaa waxaa degmada saakow gobolka jubbada dhexe ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibineeyeen ku dhowaad labaatan arday kuwaas oo ahaa dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay macadka khadiija farciisa magaalada saakow حياتي خيرا وعلوما موفورة زدها يا رحمن ثباتا واجعلها للدين xafladda waxaa ka soo qaybgalay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada dhexe qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka odayaasha dhaqanka iyo martisharaf kale furitaanka munaasabadda ayaa lagu furay aayado qur-aan ah oo soo jeedisay mid ka mid ah ardaydii dhammaysatay macadka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سيدة داعية للحق صغيرة ورجائي أن تنفع فيها وبحفظ كم يسطع نوره sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa madasha xafladda ka soo jeediyey faa'iidada waxbarashada ay leedahay wattaquu allaha wayucallimukum allah ilaahay ka cabsada allah ayaa wax idin baraya ilaahay haddaan ka baqanno subxaana wa tacaala wuxuu ina siinayaa xaqiiqo aynu ku kala garanno maxaa saxa maxaa khalada maxaa xaq ah maxaa baadila maxaa dan inoo ah maxaan dan inoo ahayn maxaa cadowgeenna farax gelinaya maxaa cadowgeenna cadho gelinaya intaaba waxaynu ka helaynaa alla ka cabsiga sidoo kale mid ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay macadka ayaa goobta ka soo jeedisay khudbad ku baxaysay luqadda carabiga روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله وانطلاقا من هذا الحديث نود أن نشكر والدينا الكرام من أمهاتنا وآبائنا الذين كانوا سببا في وجودنا ثم في تعليمنا وتربيتنا وتشجيعنا على مواصلة الكفاح في تحصيل العلم فلهم منا تحية ودعاء عاجلين ووفاء مستداما ما تعاقب الليل والنهار أنس ناح وفرحة تغشانا والشكر نهديه لمن بذلوهنا ضحوا بوقت جهدهم قد بانا dhanka kale xiritaanka munaasabadda ikhtiitaamka dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu quweylad ayaa isagana dardaaran ka soo jeediyey naqiibka guud wilaayada jubbada dhexe malaaq biyey malaaq axmed waxaan rabaa culumtii aada barateen in laga dareemo saaxada maanta aan joogno degmada macadka kabiija waa dafcadii saddexaad tii koowaad tii labaad maanta waxaan joogaa saddexaad wayna socon doontaa insha allahu mana istaagi doonto ma aha tii ugu dambeysay marka waxaan idin leeyahay gabdhahan sideed iyo tobanka ah ee maanta qalanjibiyey haddii allah awoodda la ogolaado marka hore guryaha haddaad guryo leedihiin guryihiin ha laga arko haddii ciddin aad joogtaan ciddiin ha laga arko waxyaaba ladeen baray iyo dariskiina iyo maxaafada aada joogtaan sideed iyo toban gabdhood haddii gabdhood dariskeeda keliya ay wax u sheegto wax badan yaad ka bedelaysaa marka waxaan idin leeyahay culumta lidin baray waktiga idin geliyey muddada aada fadhideen aada u sarrayseen dhowr laba sano iyo xoogaa aad fadhideen ood wax baranayseen oo juhdi laidin geliyey waalidkiina juhdi idin geliyey macalimiinta juhdi idin gelisay walaadina juhdi idin gelisay haddii haddii intaas wixii idin barayay aada meel cidlaa ugu dhaqaaqdaan nasiib daro waay gunaanadka xiritaanka munaasabadda ay ku qalinjibaneeyeen dafcaddii saddexaad ee macadka khadiija bintu quweylad waxaa soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe sheekh cali darwiish inaad kaalintiina insha allah ka qaata war gabar walba gabadha ay la tacaamulayso inay tawxiidka iyo salaada ka saxdo war intaa ma iga qaadateen gabdha ma iga qaadateen ya oon ilaahay hortii la tagayna berri ya soo igamaydan qaadan allahuma fashal ilahu markhaati ka noqo anigu waxaan rabaa insha allah kulan dambe hadduu ilahay masuuqa keeno inaan idin weydiiyo war arrinta iyada ad ka warrama waxaad ku jawaabi doontaa marka waan ogaan doonaa waa la xisaabinayaa mugta xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu soomaa dacwada annaga xil naga saaran tahay marka insha allahu tacaala waxyaalaha lagu najaxay ee lagu liibaanay waxaa kamid ah gabdhaha macalimaadka dugsiyada ay dhigaan maraakiista iyo macaahid ay gacanta ku hayaan boqolkiiba boqol naajix ayay noqdeen gabdhihii hore macalimiinta noo ahaana khayr allaha siiya idinkana macalimiina idinka rabnaa horta ku bishaaraysa gabdhihiina hadda soo qalin jiriyey ee sideed iyo tobanka waxaan rabnaa inaad macalimiin inoo noqotaan oo madaariistan kaalintiina aad ka qaataan biidni illahi tabaaraka watacaala بركة الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان waxaa marar badan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaan oo kale loogu soo xiray macaahiidta dhowr ah kuwaas oo ay ka soo qalinjibiyeen arday isugu jirta rag iyo dumar ducaad ah الرحمن استبشروا خيرا من الرحمن روح العطاء بنكهة الإحسان هي منة الرحمن للأوطان بتكاتف ينساب في الوجدان وعزيمة في همة وتفاني وعزيمة